العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharka intaan bilaabin kolley waraaqaan yar hayey waanan eego dee waad soo dadaasheen intiinii soo qorqortay kolleyna aad ba isugu dhadhaweydeene laakiin dee mid mid ka tegayo mid laba ka tegayo waxyaalo waanan wada ishaaray qolo kasta waxay ka tagtay anoo kuwa kale uun dee eegaye dibna anigu markaa u muraajaceeyey markaa ciddii waraaqa lahayd baa dee kolley way la noqon doontaa si ay bal waxyaalihii aan kusoo yar qorayna u eegaan qolada waraaqdan lana bal si fiican bay usoo diyaariyeene lakiin waxyaala diin calaamadiya oo eegi doontaan bal haddaw haddaa dib u qortaana tartiibta u qoreysaan baa eegi doontaan meelaan u arkay meesha kasoo naqliseen kolley taxriifina kusugnaa na dushaan idinku qore bal marjaca u laadmi doontaan cidda qawlkaa tidhi inuu nawowi yahay waayo ma filayo inuu nawowi hadalkaa cidda tidhi yahay idin qaadan qolada tanna iyagana waan eegay waxyaalaha ka dhiman meelaha qaarkood walow ha barhkood baan adu wax ku yar qorqoray balo wayn eegi doontaan qolada labadan waraaqood mala kala go-een ba qolaa wada lahayd iyago hal kale usoo dhigeenoo alism taarikh aطabaqa bacd aysan u tartiibiyeen oo laisbaal qorayo no kale waa tartiib yar fiican iyagana waxyaalaha ka maqan bal kolley ay ka teg tegeen waan u ishaaray oo bal wa adigu iyaguna waraaqda way qaadan doonaan hadii ala idha kolleyna arrin kalena way taalo bal qolooyinka xaggii dabaqaadka mudalisiinta laba siyoodna mala wax laga yaaba la isku qaldami karaa midi waa marka la eego aqsaamu tadliis tadliisku qaybaha u kala baxo tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukh iyo iyadoo dee tadliisulisnaadku bal tadliisulqadci iyo cadfi iyo waxyaale ay soo geliyaan bal markaa taas waa mid oo waa qaybaha ama anwaacaha tadliisku kaba kooban yahay midna waa nimankan tadliiska lagu sifeeyey mudalisiintu dabaqaadkay leeyihin ujeedadu nin badsaday iyo nin aan badsan bay leeyihiin mid tadliiska waxaan ahayn laguma daciifiyo way leeyihiin mid tadliiskiisa shuruudan ama umuurahan ay ictibaariyaan kutubulmustalax oo la eego samaaci ma caddeeye mise ma caddayno haddii uu samaaci caddeeyana la aqbalaya kalena la iska celinayay leeyihiin kuwa iyagoon samaaci caddayn haddana tadliiskooda jira inay mutadlisin yihiin haddana tadliiskooda la iska socodsiiyey leeyihiin markaa saa daraaddeed bay dabaqaad u qaybiyaan ciddii lahaydna bal taqsiimka asalkiisa waan sheegnay walow dee markaa shan dabaqa ay u qaybiyeen kolley dabaqaadkaas intooda badan ama inta hore o dhanna kitaabkan waa laga helayaa ta koobaad ta labaad ta saddexaad dadkiisa bal ta shanaad iyo ta afraad haddii maacila helana waa dad dee aad ama kutubta meel meel mutaabaca iyo dariiq saasa loo helo kulley taasi kitaabkuma jiraan marka waxay idin bar dabaqaadkaas id ma laha dabaqada koobaad waxaasay tahay ama xukunkeesu waxaasuu yahay in la idhaaho dabaqadii labaadna waa sida ta labaadna lixdan nin waa tan oo iyadoo dhammaan tadliis waa lagu sifeeye bal keebaa dabaqada ma koobaadba ma labaadba ma saddexaadba ma afraadba halkay dabaqaadkaa kaga jiraan lixdoodu dee kollay dabaqo keliya kuma wada jiraan dabaqaad kala duwan bay kuma kala jiraan oo axkaam kala duwan markaa leh axkaam kala duwan yeelanaysa marka intaas ba eedoo kolley waa in shafiwi ahaan ba inagu filantahay markaa dee kolley isla soo yar heshaano ma aha wax saa usii badan bal kolley dee wixii waayo ma wada helaysaan umuurahan laakiin waa maxay dabaqaadkaas yihiin iyo dadkan lixdii halkay dabaqaadkaa kaga kala sugayiin dabaqaadkay kala yihiin waa mid kasta dabaqadiisoo la taxdiidiyo intaas waxay la tahayna intaas bal kolley gees way ka yar cuslaan kartaa haddaanu ruuxu helin meel uu laabmo geesna way ka fududaan kartaa hadduu meel uu laabmo helo waa laga yaabaana inay dabaqaadkaa hore heshaan laakiin iyaga naftooda dabaqada yihiin taasi ay hawl keento fulaan waa dabaqade taasaa ka yar hawl badnaan karta taxdiidka dabaqada waayo dee waxaad u baahanaysaan inaad kutubtii aan tilmaameed raggan wada dhigayso o dhan dabaqaadkooda la helo laakiin san kale dabaqaad shanay u qaybsanyihin oo dabaqada kooda waa taas iyo macnaha guud waxaa laga yaabaa in dee duruq kala duwan ama masaadir kala duwan ka heshaan bal kolley haddana bal caawa maahae way yar eegi doontaan baablisraaci markaa dabadeed baan deeta waxaan geli doonaa labayo tobankii nin ee ku xigay insha allahu tacaala lixdan ee ay yidhaaheen iyaguna axaadiistaas saa ugu wareegto waa kuwa ka dambeeyey un kuwa iyaga la kulmiga ka dambeeyey labayo toban ayaan kolley magacada soo dhigi doonaa biidn illahi tacaala baabulisraaci biljanaazati degdegii lala degdegayey janaazada ayuu baabkeedii yahay janaasada habeenkeenu kitaabkan janaaid soo bilownay ayaan bal tacriif ahaan soo sheegnay waxay culimada luqada iyo aimadu inooga soo naqliyeen waxaana tacriifka ama kaba mid ah marka aljanaaza oo jiimta la fadxiyo in meydka oo nacashka saaran la odrhanayo haddii jinaaza la yidhaahana nacashka naftiisa ama sariirtan wax lagu qaado nafteeda ay tahay dee barhkoodna way cagsiyeen bal haddaan ku soconno janaazadu waa almayt cala nacsh ama waa dee nacshigoo maydku saaran yahay markaa kolley dee waa aynan tan waxaan ku dabdinaynaa waxaa lala degdegayaa sariir keliya maaha nacash keliya maaha mayd keliyana maaha dee markaa waa maydkii nacaska oo markaa jiinka inaan fadxisano ayay markaa noqonaysaa inaan saa ku akrino maca xadiidka inoo soo socda haddii la cagsiyo dee waxay ahaan lahayd cagsi inaan jiimta kasradeeda aqrine bal fadxadaan ku soconaya baabulisraaci biljanaazati waxadathana oba macnaa degdegii lala degdegayey xadiidka inoogu imano markaasaan eegaynaa wuxuu yahay ama waxa looga jeedee وxdثna abubكر بن أbي شhaybة وزhayر بن حرb جaميعا عن بن عuyaynةa qال أbu bكri xadثna سفyاn بن عuyaynة عن الزهري عن سعيد عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاl snadku waa dad macruufiina bal markaa asanida زهrina kuwooda ugu heer sareeyaba lagu tiriya الزهrي عن سعيد عن أbي هريرة ama asanida de abu hurayra waa kuwooda la yidhaha de ka acraj can waxa weeyaan ama abuzinaad can alacraj can abi hurayra iyo zuhri can saciid can abi hurayra iyo waa kuwooda sare wey qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh asricuu la degdega biljanaazati janaazada la degdega waa markaa qaadaan socodkaad la soconaysaan taas la degdega hore qabrigeedii u gaadhsiiya faintaku hadday janaazadaasi tahay saalixatan mid suuban oo dee nafta aasidaan mid saalixa ay tahay fakhayrun fahuwa israaci nnaasi iyo arrinkaasi khayrun khayr weeye lacalahu qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhi tuqadimuunaha calayhi oo waa riwaayadan imika inoo sugan baatan oo waxaa laga yaabaa inuu markaas ay hayd fakhayrun tuqadimuunaha ilayh wax al ama calayhi baan ujeedaa ilahina kolley way soo aroortay be ama riwaayadka qaarkood way dhacday waa khayr a u degde horo marinaysaan dee waxa naftan aasidaan taas kalo lacalahu qaala riwaayada muslima halkan sidan baa dhacday bukhaari oo xadiidka la wadaagsaday iyada lafdigan lacalahu qaala lama socoto oo shaki kuma jiro oo fakhayrun tuqadimuunaha calayhi ama ilayhi taasba weeye waxaana inoo soo socoto xadiidka riwaayaatkiisa kamida riwaayo yunus riwaayadiisa can zuhri o fain kaanat saalixatan qarabtumuuha ila alkhayr oo iyadana aanay taasi ku socono bal waxaan leenahay lafdigusan haba dhaco laakiin riwaayaadka kale xadiidka laguba wariyey iyada waxba cibaaradan ilamay socon oo xadiidkii marfuuc ahun bay intaba inootay iyadoon shaki inoogu jirin haddaba fakhayrun ay fahwa markaa israaciinan iyo ficilka laba imanaysaani khayrun khayr weeye tuqadimuunaha a hore marinaysaan janaazada caleyhi isaga korkii ama ilayhi a u hore marinaysaan oo arrinkan dee waxkaa degdeg la degdegtaan hore qabrigii u gaadhsiisaan ee hore loo aaso naftina ay saalixo tahay qabriguna rawda min riyaad iljanna yahay ee naxariistaas iyo khayrkii iyo sawaabkii ayaa hore u gaadhsiinaysaan wain takun gayra dalika lafdigii hore fain takubu ahaa imika halkana wain takun oo markii hore nuuntu way xadfanayd imika halkana nuuntu way sugan tahay waxa weeyaan labada xaalabo way banaan tahay oo ficilka mudaaric marka uu majzuum yahay kaanaan ujeedaa kaana mudaariceedu markuu majzuum yahay nuunteeda waa la gooyaa qur-aankana waabay dhacday lakiin siduu ibnu malik yidhaaho waa xadfi aan la islaazimin oo ujeeddadu xadfi laazima ma aha ee in la daayana waa shay jaa-isa luqa ahaan in la gooyana waa shay jaa-isa wa min mudaaricin likana munjazim tuxdafu nuunun wahwa xadfun maltuzim waa suu idhaaha isagoo maaliki alfiyada oo macnaa mudaarica kaani ee munjazimka ah nuuntaa la gooyaa lakin muxuu yihi wahuwa xadfun maltuzim waa xadfi aan laislaasim ujeedadu waa xadfi aan laazim ahayn waana la dayn karaa weye macnuun imaka xadiiskiina labada way noogu wada sugan yihiin wain takun haddaba hadday tahay janaazada aasidaan gayra dalika waa waxaan madkuurka waa saalixa ma aha nafta aan hagaagsanayn hadday tahay fa sharun fahiya sharun waaba shar tadacuunahu aad dejinaysaan can riqaabikum qoorihiina dhegtiina aa ka dhigaysaan weeyaan oo de waa ruuxaan saalixayn oon hagaagsanayn waa shar aad sidataan oo aa dhaqsa isaga dhigaysaan isagana ina muddo sii sidataan oo lasii saaxiibtaan ma habboona ee hore ula degdega xadiiska horta duruqdiisaan dhamayneynaa وxadaثnي محamed بن رافiع وcبد بن حmayd جamيعا عن cabdالرزاq qال أخbarna معmr x وxadaثna yaحyى بن xabيb qال xadaثna روح بن عباadةa qال xadaثna محamed بن abي xfصta kilaahma عن الزهriي marka mcmr iبن rashid iyo ninkan محamed iبن abي xfصة ayaa labadooduba xadiidka waxay ka wada warinayaan zuhri sa markii horeba sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka zuhri uga wariyo xadiidka macaa duruqda inoo dambaysa waa duruq zuhri weeye waana xadiid abi hurayre laakiin sheekyada zuhrina way isyar bedbedelayaan dee ruwaadiisa isaga ka warinaysayna way isbedbedelayaan markaa markay macmar ibnu raashid noqoto dee waa imaamkii macruufka ahaa ee ninka labaad ee maanta xadiidka la wariyey saa dee isaga iyo ragga kaleba maxamed ibn abi xafse hore umaynaan soo arag caawa ayaa inoogu horeysa abi xafsahana waa kunye magaciisa maysara ayaa la yidhaah abu salamana ninka waa loogu kunyoodaa waana nin reer basre ah nin reer basra xaafid ibnu xajar kole waana atbaacu taabiciintii xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriibna wuxuu ka cabiraa saduuqun yukhdi waa cibaaradiisii waa nin run badana ujeedadu cadaal ahaan buu usugayaa akhdaana way ka dhacdaa xagga riwaayada markaa dee nin hiqa ah oo dadkii isku darsaday dabdi iyo cadaalo ma aha waa sida cibaaradiisu ay tahay weliba cibaaradaa xaafid waxaad moodaa inay cibaaro sarreysa isaga ninkan markay noqoto ay u tahay oo akar min waaxid culimada kamidi ninkan way daciifiyaan ibnu cumayn oo kale qowlkiisu waa iskhilkhilaafo kol waa hiqo kol ba'si kuma sugna kol wax saabsama si ah adigu aqwaalo kala duwan oo dhici karto inuu dee markii hore malaa waxyaalaha intay markii hore de uu xoogeynayo markii dambe waxyaalo kale ay umuuqdeen ay suurtagal tahay bal waa uu yidhaah kole yaحya ibnu yaxya ibnu saciid alqadan waa hadal ku dhawo markii hore waxaan ka warinay lakin waan iska daynay hadal saas uu ahaa ibnu cadi ba wuxuu ka cabiraa isagoo sheegay dad fiqaadii inay wax kaba wariyeen huwa min aلضucafaaءi aladina yuktabu xadiiثum waa dadka ducafada ah ee xadiidkooda laakiin la qorto marka waxaa arrintoodu kolley aqwaashii nuqaada intooda badan ninkan inuu daciif yahay laakiin uu dacfigiisu ma sii adko oo waa daciifun yuctabaru biha ma waa nin usuubada ictibaar shaahid buu geli karaa mutaabacuu noqon karaa marka xadiidkiisii ictibaar baa loo qoranayaayo hadhow waxuu xoogeyn karaa laakiin sidiisa gaar ahaantiisa isagu de waa ninkaa xaaladiisu taa tahay oo xadiidkiisu xataa markuu keligii yahay aanu cid kale la wadaagsanaya inuu keligii warinayo xadiid xataa xasan loo xukumo markaa ma noqonaya markaan eegna aqwaasha nuqaada aan isu yargeyno kitaabkeenana marka la eego saddex xadiis buu ku leeyahy mid waa kan labana xaj bay ku iman doonaan intuba waa riwaayo uu zuhri ka warinayo zuhri uu ka warinayo laakiin intaba san imankaan aragno kuwa kale ay kaba sii badan yihiin dee keligii zuhri kamuu warin dad kale ayaa oo weliba dadkii siqaada ahayda xadiidka warinayo zuhri ka warinayo oo waa mutaabacona waa meeshii de uu isagu usuubanayo weeye mutaabaco ama shaayu usuubanayo waa mutaabacadii un ee wuxuu keligii imaka zuhri xadiidkii ma warinayo xadiidkan waa mutaabaco markaa saa daraadeed waa de waa ka culimada kaleba ay ugaba warinayeen xaaladu saasay tahay bukhaarina riwaayo uu ku leeyahy lakiin laba xadiis buu kuleeyahy labaduba iyadna ah min riwaayati can zuhri zuhri buu ka wariyey labaduna waa mutaabaca un iyadana oo waxaa markaa muuqata labada sheekba xadiisyadiisii way soo xusheenun wixii wax xoogeynaya ay jireen dee ciddii kale la ictimaadsanaya ay warinaysay ayuun bay soo naqliyeen imaka halkan waana riwaayo zuhri un horta saddexa muslimna bade markaa labaduba waa xaj oo waa laba xaj ah iyo dee kan aan hayno marka intuba waa min riwaayata can zuri waana mutaabaca iyo duruqda wali kuwa kale way kasii duruq badan yihiin khaasatan inta muslim dhigtaan ujeeda kilahuma can الzuhri iyo can saciidin saciida waa markii dhaweyd ba weynoolo waa saciid ibnu musayib eg saciid kala mahayna markii horena isagoo muhmala ama aan magaciisu u mooye wax kala xusnayn ba aynu soo aragnay can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu alayه wasalam غayr ana fi xadiiثi macmarin xadiiska macmar waxaa ku sugnaa qaala laa yaclamhu ila rafca alxadiiث anigu ma ogi xadiiska inuu kor yeelay un mooye lakin de riwaayaadka kaleba waa taa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo tanna wuxuu leeyahy de anigu san ku ogahay waa inuu xadiiska rasuulka ilaahi gaadhsiinayo adigo xadiis marfuuca وxadaثnي abu الظahir وxrmة بن yaحyى وharun بن سacيid اlayriy qaala harun xadaثna وqala الآkخarani akbarana بن whmi saddexan sheekh saddexduba ibnu wahbi waa oda reer masare ayay ka warinayaan markaa midna muxuu yihi xadahanaa labana akhbaranaa sheekhoodna waa ibnu wahbi un waana cinaayadii muslimiya ixtiyaadkiisii badnaa iyo diqadii jaanibkan uu umuuraha ilaalinayay qaala akbaranii yunus bnu yaziid can ibni shahabin qaala xadathanii abu umaamata bnu sahl bni xunayfin waa adigu kolley waktigii rasuulkuu dhashaaba la yidhaahaa ru'yo way u sugaan markaa lakiin samaac ma laha can abi hurayrata qaala anahu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo asricuu biاljanaazati janaazada la degdega oo waa markaa a qaadaan la degdega oo hagaag ula socda weeyaan oo si gaabisa oo la luudinayo san dee imakaa dadka caadadu ay tahay inay cagta hataa gaadhiga ay loodiyaan shaaga inu rogaan ay dadkii kale badnaaye de da marka waktiyadan rawaxaada iyo dariiqada dhaadheerna dadkii oo dhan la wada cadilo de nacayay inay meydkii weydaartaan taas ha u soconine la degdega fa in kaanad hadday tahay saalixatan waa ciladiiba waxaan laynoo amray inaynu la degdegno hadday saalixo tahay qarabtumuuha ila alkhayr waa riwaayadii aan sheegaya yunus ee lacalahu qaala aanay ku sugnayn khayrkaa u dhaweyneysaan oo khayrkuna de waa ajrigiiyo sawaabkiiyo waxaa naxariista ku sugaysa qabriga dhexdii wain kaant gayra dalika haddii ay tahay waxaa madkuurkaa waxaan ahayn oonay saalixo ahayna kaana sharan wuxuu ahaanayaaba arrinku shar tadacuunahu aad dejinaysaan can riqaabikum qorina ka dejinaysaan bal xadiiskii baabku waa inoo dhammaaday waxaana inoogu sugan amrin layna farayo rasuulka ilaahay dadkii amrayo in janaazadii lala degdego welibana dee rasuulka ilaahay baaba xikmadaa sheegay oo ah dee waxa weeyaanuun waa laba ayunbuu meydku kolley ka dhexeeya inuu ruux saalixa yahay oo kaasna in maqaamkiisa fiican iyo waxa fiican ee sugaye laga raajiye ma ah in loo dedejiyo weyo isagay maslaxadiisa iyo wanaagiisa ay tahay hore in naxariistaa loo gaadhsiiyo taasi haddii uu dee aanu ahayn ruux saalixana oo aanu toosna ahayna waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inoo sheegay oo ah innagaana inoogu sugnaynba dee waajib baa ina saaran in la maydho la kafno lagu tukado tajhiiskiisii la aasaa waa waajib ina saaran laakiin isaga had iyo goor la saaxiibitaankiisa dheere wax maslaxo inoogu sugani ma jirto oo dee ruuxa aan toosnayn waa shar ina saaran oo aynu iska dhaqso isaga dhigayno oo taasba weeye o culimadu yidhahin halkan waxaa laga qaadanaya kol haddii muddadu maba dheera waa intaa qabriga lagu sii wada iyo la aasaya intaasaa mus musaaxabadiisuba ay tahay intii lagu tiriye shar inay tahayba musaaxabadiisaasi hore ay isaga dejinaysaan hore isaga dhameeya la leeyahay dadkii iyagu ahlalbadaala ama aan saalixiin ahayn dadka aanan toosnayn la saaxiibitaankoodu dee ina laga dheeraado oo kani waaba muddadaase ee kii noolaa weeyaan ee aan fiicnaynin hagaagsanayn ee dadka aan saalixiin tahayn inaan lala saaxiibin iyaga lala fadhiisano suxbadoodii iyo la joogooda laga dheeraado waayo dee arrintii baaba shara الصاaحب صاaحبna way yidhaaheen ninkii rasuulka ilaah u ku jiita rasuulka ilaahayna xadiidkii abu muسى jaliiska صاalixa iyo jaliiska sayiئa bal aahaartoodi iyo waxyaalaha ka dhalanaya uu rasuulka ilaahay de inoogu cadeeyeyba oo in tarku صحbati ahli الbaطاla bal wuxuu raacinaya nawowi oo kale ahl baطal waa dadkan ama daacada ka wahsada ama waxbarashadii ahl baطale de se waxa weya dadka camal la-aanta oo kale ah kuwa qaarkood aan adigu mujidiinta ahayn ruux dadaal oo xirsilo khayrkii ku dadaalayo wanaaggii ku dadaalayo aan ahayn waa hasibuu ku gelinaya isaguna waayo uu kucaajisnayo hasibuu ku gelinaya waxaad qaban lahayd baa dhici karta isaga daraaddeed inuu kaama mancay ama aada uga joogsato dadka caynkaasa inaan lala saaxiibin haddaba bal israacan layna faray kolley culimadu way qaydaano waxay leeyihiin horta waa socodkii wey warkood baa ka dhiga israacan in loo jeedo aaskiis iyo tajiiskiis iyo waxyaalahaas lakin laftigan xadiidkii ah fasharun tadacuunahu can riqaabikum waa wax degtiina saaran oo iska dejinaysaan ayaa taa fogeyneysaba dee umuuraha kaleba kolley waa ti axaadiid kale ku timi ruuxa muslim kol haduu dhintaba inaan jiifadiisa reer dadkooda dhexdooda lagu hayn ee loo dedego loo degdego tajiiskiisa allahuma dee ruux laga shakisan yahay geeridiisa sagta uun kuba dhintay oo bal laiska hubsanayo arrintu haddaanay ahayn bal xadiidku waa sididiye waxay leeyihin waa socodkii lala soconayay tay inaan socodkan iska daa maaha iyadoo tallaabadii la gaabiye xataa socodkii caadigaha laga badiyo socodkii caadigaha laga badiyo lakin xataa haddii dee arrintu aanay gaadhin un looga baqanayo ama maydkiiba inuu dhaco maydki uu dhaco ama dhib ay soo gaadho isagii infijaar ama inay wax ka yimaadaan iyo waxaa looga baqanayo un adigu lama gaadhsiinayo xad maydkii darar looga baqanayo lakin wixii aan ta ahayn in lala degdego weeye saa daraaddeed gawaadhidan lagu soday imaka cidbadeg wax kuma qaadee gawaadhida in hagaag loo wado weeye caadi weliba wadooyinku markay sidaa ufiican yihiin in hagaag loo wado weeyaan oo si bal dee lala degdego un xad aan isagii dhib loogala baqan un taas ama in gaadhi kale la hordhigo gawaadhidii la joojiyo oo aayar un shaagii loogu rogo taasi waa ficil sharcan aan toosnayn weeye waana caado dee kolley ilaa qarnigii koowaad waan arkaynaa kol kol dadku ay sitaa caadaysteen oo xadiis abubakr warinaya axad aصaxaaba anuha abaan filaya inuu cabdiraxmaan samro ahayo nin kale maahayo ayaa janaasadii lase markaasaa iyagoo la luudaya ama dee la gaabiyo tallaabadii la gaabinaya u soo maray iyagiibu dee ti intuu zajriyey ayuu yihi ba anagu waxaanu uga dhoweyn an narmula biha ramalan waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ramal waa socodkoo la dedejiyay xaaladeedu inay taa ahayd baa inu loo dhodhoweyn xataa ibn abi shayba muxuu soo naqliyaa ibn cumar oo kaleo dad saasa arkay dee iyaguna ayr wado la luudayo markaa maydkii oo kale ama waa idinla degdeg ama waan kaba haraya ama arrintu ahayd waa idinla degdegi haddii kale waan iskaba noqonaya oo kale ibn abi shayba oo kale iyo taas dee waxaa kaloo ciladan ahayna mooyo cillo kaloo iyadna ahaarta qaarkood iyo ama bal waxyaala marfuuca kuba soo aroorto ah inay caado yahuudeed ba ahayd iyada la gaabintood ficilkoodii oo kale hala imanina ee hagaag la socdo marka bal waxa ay tahay haddii bacda salafna israac laga soo naqliyey karaahadeed waa israaci darar lagaba baqanayo lakin wixii aan kale ahayn arrinku waxa weeye in lala degdego dee san imaka waxa weeyaan arrinteenu ay tahay de ama inta badan ay tahay kolley waa wax ficilkaa madmuumkaa weeye in lala degdego xad aan dee ruuxii maydkii un aan dhibaata inay gaadho aan looga baqanayn ama dee dadkan gawaadhida ku taagan ee kabadataan gaadhigii looga baqanayn taa adigu hadaag in loola socdo taa weeye xadiiskan waa tu inoo keenay ciladiisna waa taan aragnay baabu fadl salaati cala ljanaasati waatibaaciha salaada janaazada lagu tukanayo waa meydkii lagu tukanayo fadliga ay leedahay iyo raacitaankeeda la raaca iyadna fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay oo dee salaadii meydka lagu tukanayay iyadoo dee xaqdadkii saaran ay tahay ba haddana ilaahay karaamada uu muslimka karaameeyo ajri aad iyo aad u badan kaba dhigay aasitaankiisan iyo maydhitaankiisan iyo waxaan kutukashadiisa fadli aad iyo aad u badan ruuxii bal muxtasibka ahaa weeyan wax kale qaradkiisu ahayd in ilaahay siinayaba oo taas oo min karaamati muslim iyaduba وxadثnي abu ظاhir وxrmlة بن yaحyى وhaarun بن سacيidi اlayliy وlفظ لhaaruna وxrmlta labadooda leh qala haarun xadثna وqala اآkخrani aخbarna بن wهbi waa markii horena waa dadkii sanadka inoogu sugnaa qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin qaala xadathanii cabdالرaحman ibn hurms xataa ilaa ibnu shihaab sanadkii hore isku mid yihiin lakin tanu bay ku kala duwan qala xadathanii cabdالرaحman ibn hurmuza alأcraju ana aba hurayrata qaala wuxuu yihi aba hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi man shahida ruuxa xaadira aljanaasata janaasada xaadira waa aaskii maydkiiba xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanayo falahu qiraadun qiraad baa usugan nasiib weyn oo ajriya usugan waman shahida ruuxa xaadira xataa tudfana ilaa laga aasayo aaskeeda laga dhamaynayana oo dee isagoo hadda kusoo tukaday weeye oo waa taa hore falahu waxaa usugnaaday qiraadaani laba qiraad baa usugnaaday qiila waxaa la yidhi wama alqiraadaani labada qiraad maxay yihiin qaala wuxuu yidhi mithlu ljabalayni alcadiimeyni waa laba buuroodoo waaweyn oo kale xadiidku duruq badan buu yeelan doonaa duruqdaa badan si aan marka dambe ay laqba u noqoto iyo wixii dee yar ziyaadaa iminkaan isku yar taagana waayo duruqdaa fara badan oo markaa dib uguma soo yar wada laami karo bal rasuulka ilahay horta wuxuu yihi man shahida aljanaasata xataa yusallaa calayha waftigan xataa yusallaa calayha ruwaadda in badani san bay kuba wariyeen waxaa kaloo lagu wariyay xataa yusallia calayha macnaha waa ficil keliya uun iyadoo majhuul loo bineeyo iyo iyadoo musamo loo bineeyo labadu marka macnihina kolley farqi baa udhaxaynaya oo xataa yusallaa calayha marka lagu tukado ruuxu ama isagu dadkii tukanaya ha ka mid noqdo ama yaanu ka mid noqoninba oo de waxa weeyaan laakiin waa joogay un ilaa lagu tukanayay ajrigii inuu helayaaba daahirka cibaaradaasi noqonaysa xataa yusaliya calayha haddii la yidhaahana waa ilaau isagu ku tukado oo macnaa ajriga wuxuu xasilayaa markuu isagu yahay salaadi xaggiisa ay kasoo fushay salaadi kaba dhacdo bal labada lafti way jiraan xafn xajar ba wuxuu fatxubaari ku yidhaah kolle xadiidka dee janaazana waa kusoo arooriyaa bukhaari kitaablimaanna uu kusoo arooriyaa waana halkan cibaaraadkiisa qaar waa kitaablimaan waa kitaabka bilowgiisaba dee waxa wey badwaxyun dabadeed waayo inay ruuxii iimaan iyo ixtisaab u raacay janaasadii ajrigaas u yeelanaya laftigaas iyabaa riwaayaadkiisa laba socdo taasuu xagga horeba uba geeya de halkana waa ku keenaaye wuxuu yidhaha allam lilakari maftuuxa macnaa aar wuxuu wadaa ruwaadii bukhaariintoodii badnayd laamtu way maftuuxo wa xataa yusalla bacda riwaayaatna waxaa dhacday xataa yusalli marka lakin wuxuu leeyahy labada riwaayo riwaayada fatxaduna ta kale ku xambaarantay oo riwaayadan xataa yusalla waxay ku xambaarantahay xataa yusalliya oo qiraadkan la helayo ee salaada lagu helaya wuxuu ku xidhan yahay calaa wujuudi salaati min aladi yaxsulu lahu in salaadi ay ka dhacdo mid ku tukanaya yahay uu salaadii ku tukaday kaa arrinto ay dee qiraadkuba xasilaya taas buu ihi laakiin meel kaleu ku yidhi ba isagoo labada lafti haddana soo dhigtay oo xataa yusalliyana horreysiiyey laftiga hore wixii in wuxuu keenayaa xataa yusaliya waxaan la isugu ballan qaaday ama la isugu yaboohaye qiraad in la helayaa inaanu ruuxii u xasil ahayn inay salaad isaga xaggiisa laga helo mooye ka labaadna de xataa haddaanay salaad lagama helin kol haddii lagu tukaduu joogay inqiraadka uxasilaya ayaa laftiga kalena uu keenaya bal marka wuxuu leeyahay walow markiisa hore yidhi sa tan fadxaduna ta kale ay ku xambaarantahay ruuxu salaadii uu u qastay laakiin wax maanica kasoo qaad inuu ku tukado waa doonayo waaba laga hor qaaday intuu weysaysanaya iyo waaba laga hor qaaday maanic baa meesha yimi aanu ku tukan karin markaa salaadii oo kale daahirku waxa weeye buu leeyahy xusuulu sawaabila waayo waa u qastay maanic baa yimi o dee ruuxii salaad jamaacaba usoo baxay laha aad tukatid mid habsaamay ogaan u habsaamay aan ahayn oo soo galay masjidkii oo laga hor baxay ajrigii jamaacada uu leeyahay taasna axaadiis baa inoogu ta ajri jamaacada uu leeyahay xataa haddii aanu laga horbaxayba kol hadduu usoo talagalo saa usoo socday tanna waa yeelanaya bu leyahy daahirka ujeedadu haddii maanic jiro waa yeelanaya waa cibaaradii xaafid maxajar bal laftiga xataa yusalla calayha falahu qiraadun qiraad baa usugnaaday qiraadku waxaabay sa dee jawhari oo kale saxaaxiisa uu kaba dhiga asalka qiraad qiraad inay ahayd qiraad oo ujeedada laba ra-ood ama dee ra- mudaacafa meesha tadciif inuu jiray waayo waxayna tusaya laba ra-ood inay jireen jamciisa qaraariid ah laba ra-ood baa meeshii yimi waa ka inay mufradka laba ra-ood ahayn ee mufradkii ay noqonaysa un tadciifkan siqalka uu leeyahy daraaddeed labadii ra-ood mid ahaan in ya- loo bedelo qiraad ay noqotay bal waa xagga marka la eego qiraadku kolley axaadiisa waa inoogu soo noqnoqdaa macaani kala duwanna waa leeyahay asalkiisa hore qiraad waxay idhaahaan waa dee daraahimta haddii la eegayana waxay leeyihiin waa qeyb ama markaa dirhamka lasii sarifo ee sulaadii laga sii dhigo labiyo toban meelood marka dirhamkii loo qaybiyo juz kaba mido weeye dirham markay noqoto iyada dinaarka way kaba badiyaan oo barhkoodna afar iyo labaatan juz oo dinaarkay ka dhigaan inuu yahay dinaarki dahab buu ahaa dirham nafir buu ahaa ama labaatan marka loo qaybiyo juz kamid ah labaatankii ayay qiraadka kaba dhigaan taasi waa mida marka axaadiisa qaarkood qiraadka macnahaasay ku timi oo waxaa kaba mid ah xadiidkii kuntu arcaaha calaa qaraarida liahli maka ariga waxaan ugu raacayay qaraariid baan reer maka ugu raacayay barhkood meel magaceed bay ka dhigaan oo qaraariid la yidhaaho laakiin maxay ku fasiraan inay dee suraadida ama jacabkaa dee daraahimta ama danaaniirta ay tahay in waxaa kaloo iyadna xadiidkii ahaa reer masr ba beled la yidhaha baa furan doontaan ama beled yudkaru fiiha alqiraad oo qiraad ka isticmaalaya kaa nafteeda ixtimaalku waa inuu qaraariidii ahaa ee bal meelo kalena way jirtaa laakiin meelaha kale kolley waa nasiib ajri ah oo mubhama xadiidkana tafsiirkiisa inoogu yimi laakiin ka xadiidkan tafsiirkiisa inoogu yimi kan salaada weeye waaba ka ruuxa ay aan xaaja keenin oo mid xarsi ama maashiya waxyaala aan ahayn ama sayd ruuxa haysta ajrigiisii qiraad baa laga dhimaya xadiidkaas waa nasiib ajria ayaa laga dhimaya taas oo kaleo dee kan iyo kaa imaka kaas uxud buu leegaya imaka islama doonanayno laakin waa nasiib ajri oo mubhama dee meelo kaleoo qaraaridu ay kuwa soo aroortina way jiraano marna waxaan leenahay macnihi asalkay u yimaadaa marna waa taasoo bal qiraadku lakin qiraadka halkani waa nasiib macluuma oo ajri iyo sawaabo oo aad iyo aad u weyn oo dee xadiidka tafsiirkiisu inooguba yimi ayaa salaada uu ruuxu ku tukaday ee xataa uu laabmay een u raacan qabrigii uu kuba helaya taas weeye bal intaasi waa lafdiga qiraadka waxaana xadiidka inoogu sugan salaadiibuu ku tukaday uu noqday haddaba markaa qabrigii uma raacin qiraadkaasuu leeyahy ajrigaa badan buu leeyahy riwaayadka qaarkood baa de waa markaa si wax marka lasoo saaray uu la socdo ilaa masjidkii lasoo gaadho kuba tukaday dabadeedna uu waxa weeyaan saas uu kuba laamaya laf cibaaro saasi way noo dambaysaaye ajrigaasuu yeelanaya waman shahida ruuxa janaasadii xaadira xataa tudfana ilaa laga aasayo ilaa laga aasayo falahu qiraadaani laba qiraad buu leyahy halkan eeg ruuxu waa xaadiray ilaa laga aasayo laba qiraad buu leeya iyada tan waxa weeyaan oo culimada halkan noogu fasiran de axaadiis bukhaariyana waa tukeenayo in ruuxu salaadii buu joogay qiraadkaasi u xasiray kamau hadhina uu raacayo ilaa qabrigiiba u raaco ilaa laga aasayana uu joogay marka qiraad labaad buu helaya qiraadkii salaada aan ahayn oo waa qiraadkii salaada iyo qiraadkan aaska iyo intan raacitaankan ayaa isku geyntooda waa camalkii salaadii iyo itibaaci iyo dafnigan xuduuru dafni ayaa laba qiraad uu yeelanaya maaha inuu hadduu xaadiro isagoon salaadii ku tukan labadan qiraad yeelanayo riwaaye bukhaari baa iyada taasi kuba timi iyadoo taas ay kuba sariixay xadiis aynu hore usoo marno man sala alcishaa fi jamacati fakaanama qaama nisfa leyl waman sala alfajr fi jamacati fakaanama qaama leyla kulah waana siaan kuba soo fasirnay oo salaada subax hadduu waxa weeya jamaaco ku tukada habeenkii oo dhan nin waxa weeye tukanayuu noqonaya waa isagoo salaadii cishayna tukado niskii kale uga xasilayo yahay halkana waa qiraad labaad ayaa kaa hore uguba soo biiraya bal taaba weeyaan oo ayna qiraadka uguba xasilaya cibaaradan ah xataa tudfanana waa ilaa aaskii la dhamaynayo lakin bal cibaarad kalea inoo yar dambeeyo si haddii iilkiiba la dhigo qiraadka ruuxu uxasilaya lakin la aasayo lakin bal taas kalaamkeedu waan yar dambaysiineyna falahu qiraadani qiila waxaa la yidhi wamal qiraadani labada qiraad maxay yihiin qaala mitl ljabalayn alcaظimeyn waa laba buurood oo waaweyn waana buur baliba dee buur markaa weyn oo macruufaana rasuulka ilaahay ku taxdiidin doonaa baltaawe bal halkan xadiidka duruqdiisan qiila kan yidhi hadalka ee qaa'ilka ah iyo ciddii almaqulu lahu ee jawaabtii ahayd iyada riwaayaatkan inooguma cadda oo bal marka la eego halkan oo wama lqiraadani qaala askaruma mitl uxudin iyo adigu cibaaraadkaasa inoo socda lakiin waxaa inoo dambeeya xadiidka sawban oo ah rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh taasina waxay inoo cadayn markaas inyaa cidda weydiisay cidda la weydiinayay inay de horta almaqulu lahu rasuulka ilahi iyo salawaat ullahi wasalaamu aleyh abu cawaane xadiidkan riwaayadiisa oo dee musnadu saxiix buu leeyahy ama mustakhraj kitaabkana ayaa isaga waxaa ku sugnaa abu hurayra inuu yihi qultu ya rasuul allahi marka qaa'ilkiina waxaan kaba dhigaynaa inuu abu hurayre yahay waxaana inoogu soo socota haddii la idhaha riwaayaadka iyadoo abu xaasim abu hurayre weydiiyu tan kuba jawaabo de isna wuxuu aha jawaabtii uu rasuulka ilaahay kaba helay bal waxaan leenahay meelahan yaanay kuba cadaaninba qaailka iyo almaqul lahu qaailkan abu hurayra kuma fasiranayna ciddan jawaabta bixisayna waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh wuxuu ihi mslim intaha xadiiu abiaahiri abiaahir xadiidkiisii wuxuu kujoog uu dhamaaday intaasuu ku dhamaaday eg inta aan joogno ayuu ku dhamaaday wazaad aakharaani labadii kale way ziyaadiyeen hadda eg waa sanadkii una hubsa waa sheekhyadii muslim abuaahir xarmalat bnu yaxya haarun ibnu saciid saddexaasay ahayn ciddii uu muslim xadiidka kaba warinayay abuaahir xadiidkiisi intaasuu ku joogaa uu muslim kaba maqlay laakiin labada kalea ziyaado leh iyagoo hadda isku sheekhaa oo de mala isagu intaan ama mu wada xafidinno intaasuu soo xafiday inuu markii uu isagu ibnu wahab ka warinayo ibnu wahab intaasuu ku gaabsadayna waa suurtagal labadii kale maxay yidhaaheen qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi qaala salim bnu cabdillahi bni cumar salim ibnu cabdillahi bni cumar baa yidhi na xadiidku intii hore ayuu ku leeyay horta xadiidkii marfuuca way wada wadaagsadeen waa intan kale une ibnu shihaab baa yidhi salim ibnu cabdillahi bni cumar baa yidhi wa kaana bnu cumara cabdillahi bni cumar wuxuu ahaa yusalii mid tukada calayha janaazada uma yansarifu saasay ahaydoo de marka uu salaada uu ku tukado ayuu iska laami jiray oo muu raaci jiray onan qabriga muu raaci jirin falama balagahu markuu soo gaadhay xadiisu abi hurayrata abi hurayra xadiidkiisu bal si uu kusoo gaadhayana waan arki doonaaye qaala ayaa wuxuu yihi abu ibnu cumar laqad dayacnaa qaraarida kafiiratan qaraariid badan ayaan dayacna wa adigu saxaabadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh raqbadii badnayd ay daacaadka u lahaayeen markay soo gaadho wixii daaca iyo ajri ay ka helayaan siday ugu dadaali jireen waa waxaanu markii hore adeeg inuu ajrigaasi jiro muu ogeynba oo isagu war muu hayn oo sunahani muu soo gaadhin taa aan soo gaadhin buu haddana qoomameeyey oo uu leeyahayba ajri fara badan ayaa dee kol haddaan sidaas aan aaska xaadiri jirin oo qiraadkii kale ah ayaa igu dhaafay oo waa raqbadoodii horta bal taasi laakiin intaa wax ka ziyaadsan oo siduu kusoo gaadhayo isagoo markii hore bal arrinkan gariibsaday oo kale iyo waa wax inoo dambeeya haddii aan la idhaahdo xdثna abubkr بن abi شhaybة qal xadثna cabdالأعlى x xadثna بن رافع وcبd بن حmayd عan cabdالرزاq kilahma عan mعmr عan الزhriي عan سacيid بن المصyب عan abi هurayraةa عan النabiy slى الlه عليه وsلم ilى qwl الjablayn الcظimayn ilaa intaas وlam ydkr ama bعd intan dambe ziyaadadana may sheegin oo macno waa maxay xadiidka horta waa xadيiث iبn شhihاab markii hore yunus ulayli baa kaba wariyey iyagana qolooyinkii ka warinaya waa ta aan soo aragno kasii dambeeyey imakana xadiidka ayaa jira cabdالrazaaq iyo cabdulaclى ibn cabdilaclى labadaas baa xadiidka macmar ka wada maqlay macmar baa haddaba zuhri kaba warinaya suhrina markii hore cabdالraحman ibn hurmuz oo abu hurayre asxaabtiisii waaweyneed kamid oo xadiidka ka wariyay imakana saciid ibnu musayib oo isna asxaabtii waaweyneeda abu hurayre ina abi hurayrena qabay ayaabuu kaba wariyay xadiidkii marka maxay aljabalayn alcadiimeyn baa iyaga riwaayadooda ku joogsatay labadan imaka may sheegin riwaayadooda marka la eego in cabdulaclى iyo macmar maa bacda in wixii ka dambeeyey oo ah hadalkan saalim iyo umuurahan kale ibnu cumar wa fi xadiidi cabdilaclى lakin xadiidka cabdilaclى maxaa kuba sugnaa xataa yufraga minha ilaa laga faaruqayo la dhamaynayo waciidii lagu rogayo aaskii la dhamaynayo fi xadiidi cabdirazaqi cabdirazaq xadiid kastana waxaa kuba sugnaa xataa tuudaca fi laxdi ilaa ilkii la dhigayo bal taas baa kuba sugnayd oo markaan eegno xataa yufraga minha xataa tudfanadii bay inoo sii cadaynaysaa oo defniga waxaa looga jeedaa in ciiddii hagaag loogu wada rogo taas bay noqon lakiin lafdigan isaga cabdالraزaq ee xataa tuudaca fi laxdi ayaa kol haddii iilkii la dhigo ciiddiiba yaan lagu rogeyne in qiraadkii labaadna la helayo ayaaba xadiidkan dambe uu isagu inoo faa'iideynaya inooguba sugan kollayna in badan oo ahlucilmiga kamidi waxay raajax yeelaan qiraadkan labaad inuu uxasilayo uun marka isaga hagaag loogu wada rogo ee ciiddii la dhameeyo ama defnigii laga faaruqo dee xataa tudfana iyo arrinkan kale xataa yufraqa minhayo riwaayaadka kuba yimi ay kuba fasireen lafdigana xataa tuudaca fi laxdi iyo riwaaya inoo dambayso xataa tuudaca fi lqabrina ee waxay leeyihiin un kuwaasay ku xambaaran yihiin oo waa ilka marka la dhigo oo marka aaskeediina la dhameeyay kuwa xambaaran yihiin taas bay iyagu kuba fasireen qolooyin le kol haddii heerkaa la gaadhay ajrigii waa uxasileen ruuxii oo yaanu isagoon ciidda kureegitaankeedba jooginna waabay jiraane laakiin waxay leeyihiin riwaayaadkaa kale ee xataa yufraga minha iyo xataa tudfana iyo bal riwaayo iyaduna xataa yusawa calayha alqabru laftiisaa soo yimi iyo ayaa waxay sariix ku yihin ay ku cadyiin arrinka loo jeeda ajrigna uu ku taab noqonaya in aasku hagaag u wada dhamaado uu yahayba marka bal taas bay leeyihin kuwana taasumaan kuba xambaarayna waxadathanii cabdilmalik ibn shucayb ibn laysi qaala xadathanii abi can jaddi kollay saddexoodaba dee waa saddexa aynu in badan soo araaragnay qala xadaثnii cuqayl bnu khaalidi can ibni shihaabin xadiidku waa xadiidkii ibnu shihaabi makana cuqayl baa yimi markii horena macmar baan aragnay waxaa ka horeeyey yunus an nabi an markaa can macmarin an cuqayl bnu khaalidi can ibni shihaabin anahu qaala xadaثanii rijaalu rag baa ii waramay can abi hurayrata ayay iiga warameen maanta waa mubhamba oo dee xadiidka sanadkiina way ku jiraan oo dad baa ama rag baa ii waramay oo abu hurayre iiga waramay laakiin tani wax darare xadiidkii uma keenayso dee laba ayaaba inoo magacaaban saciid ibnu musayib baa kamid ah cabdiraxmaan ibnu hubrus baa kaba mid oo labadaas raggaa kaba midi oo weliba aimadii waa kuwa inoo magacaaban oo ibhaamka halkani wax darar u keenaya ma jirto de waa ibhaam aan garanayno ama xaatan qayb ahaan aan kaba garanayno oo riwaayaatkan kale dee inoo horreeyay inoogu yimaadeen can inabiyi sala allahu alayh wasalam bimithli xadiidi macmarin wa qaala waxaanu yihi isagu riwaayada cuqayl can ibni shihaab waman itabacahaa ruuxa raaca xataa tudfana ilaa laga aasayo oo ilaa laga aasayo ruuxa raaca taas buu yihi oo bal man itabaca ruuxa raaca janaasada bal xagga raacitaanka waxa ku tacalluqsan yahay inoo yar dambeeya وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna بهز qال xdثna وhyم qال xdثnي سhayل عن أbيه عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل مaن صلىa ruuxa تukada عlى جناaزة جناaزة ku tukada وlam yتبعha aan raacin جناaزadii saلaadii buu ku tukaday ma raacin falahu qirاad نصيب weyno أجriyuu leeyahay fain تaبعha hadduu raaco falahu qiraadaani laba qiraad ayuu leeyahay o eeg waa salaadii iyo waxaan ka dambeeye salaadii ilaaska laga dhamaynayo qiraad ku yeelanayo qiila waxaa la yidhi waa ta aan leenahay cidda tidhina abu hurayra dee riwaayaadkaa laynooguba yimi rasuulka ilaahay baan u weydiinaya wama lqiraadaani qaala asgaruhumaa mithlu uxudin labadaa kooda yari waa laba qiraadoo waaweyn oo buurta uxud macnaa waa sawaabka iyo ajriga weeye buurta uxudna waa buur kollay aynu la garanayo rasuulka ilaahayna waa buurtii uu yihi jabalun yuxibuna wanuxibuh waa buur aan jecel lahay oo na jecel oo de waxa wey in oo dee dadkii muslimiina maqaam weyn agtoodii kubale weynideedna la garanayo haddaba ajri iyo sawaab intaa la eg ayuu noqonaya ama labada ka yari intaasuu la ekaanaya xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna yaحya بن سacيid عan يزيd بn kaysan qal xadaثnي abu xaزimi abu xaزim ml de waxa weeyaan slman ba la yidhaha de ml alashtaci عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qaala man صalىa ruuxa tukada عalى جanاaزaة falahu qiraaduna ruuxu hadduu dee masjidkii u raacu ku tukado oo uu iska laamo ama halkii kale lagu tukanayay kolley ajrigii buu leeyahay arinkana waa iimaan iyo ixtisaab isagoo fadligan rumaysan isagoo ajri doona haddii maxaad u iman weydaa lagu leeyahay iyo wax kale iyo arrintiisa ay ku jirto kolley dee taasi baab kaley noqon oo de waa bal riwaaye bukhaari bay imaan waa ixtisaaban bay kuba timi man sala al falahu uman itabacaha ruux raaca xataa tudaca fi lqabri ilaa qabriga dhexdiisa laga dhigayo waa tii laftigii aan sheegaya lakin dee lana aasayuu ku xambaaran yahay faqiraadaani falahu qiraadaani laba qiraad baa usugnaaday qaala wuxuu ihi waa abu xaazim qultu waxaan ihi ya abaa hurayrata abaa hurayrow wama lqiraadu qiraadku muxuu yahay qaala mithlu uxudin lakin waa taan lenaha xadiidku waa marfuuc isagu laakiin jawaabtiisani isagaa ku taagnaatay de wuxuu rasuulka ilaahi kaa maqlay isaguba uu weydiiyey uxud oo kale weeye bal weli iyadoo axaadiisu kolley inoo socoto oo alfaada ay noo socdaan inba waxaa halkan imaamu nawowi iyo de aimadii kale sharaxdayba halkanna way yar isaareeyaan ama xadiidkan dee xaafid iyo keyrkood be iyo lain laftiga xadiidka kuba yimi bal tabicahaa iyo itabacahaa lafti labada laftiba way noo yimaadeen marka waxaaba dee loo daliishanayaaba oo ma suurtagala in loo daliishado oo ay daliishadaan cidda ahlucilmiga kamida ku tagtay markaa janaazada la raacayo iyadoo la daba socda inay ka fadli badan tahay in la hor socdo bal taas waayo laftigan itabacahaa iyo tabicahaa iyo bal taas baa kolley ay leeyihin macnahaas aaban ka dhadhansanayna ama kaba qaadanayna saxaabada qaarkood se cali bn abi aalibna qowlkiisu ahaa aimada qaarkoodna waa sida awsaac iyo abi xaniifa iyo waa qowl ay kuba tegeen laakiin culimada intooda badan waayo saxaabo kala duwan oo bakar iyo cumar iyo cusmaan iyo ay kaba mid yihiin saxaabo kala duwan xadiis marfuucina waa ku yimi bo dee rasuulki ilaahay walow barhkood wasligiisa la iskaba khilaafay lakiin ay dee raajax yeelaan inuu mawsuul yahay ayaa waana culimada intooda badan oo dee aimada badankoodii ayaa waxay ka dhigaan iyadoo la hor socdo khaasatan ruuxii lugeynaya maraakibka lafta xadiis baa ku yimi inuu daba soconayo waxa weeyaan iyadoo la hor socda inay fadli badan tahay bal taasiba marka qolooyinkaas iyagu taalihin bal xadiidka aan sheegayo abubakr rasuulka ilahi abubakr iyo cumar iyo inay janaazada hor socon jireenna waabay dee xujadoodu tahay laftigan xadiidka ee mani tabicahaa raacayna waxay leeyihin kolley dee macnahaasun sariix kuma aho xagga luqada carabeed tabica fulanan markuu isaga masha khalfahu daba socdo waa la yidhaahaa waxaa kaloo laftigan loo isticmaalaa tabica oo kale idaa mara bihi famada macahu ruux baaba kusoo maray waad raacday eeguu kusoo maray markaa adigoon de daba socon waabad ka horeyn kartaa waad dhinac socon kartaa ee ruux kusoo maray oo aada raacdayna laftigan tabica waa la yidhaahaayo dee ujeedadu macnuhu ma aha un macnaha masha khalfahun inuu ficilku un kuba yimi luqada uu kuba yimi oo kale itabacha iyadu dee kolley raacidii iyo musaaxabun bay keenaysaa bal markaa waxay leeyihin laftigu taas maaha bal waxyaalo kaloo yimina way jiraan laakiin bal waxaan leenahay in kolley say ibn lmundir iyo ibn cabdilbar iyo ay yidhahaan meesha haddii la hor socdo iyo haddii midig laga socdo iyo haddii xag dambe iyo haddii kaas horta intuba waa wada jaa-iso ruuxa ajrigiisii arrintani inna wax nuqsaani ma jirto ee waa kiiba awlo ahon un weeyaan oo aqwaashaasna way kala jirtaa waxyaala ay kala daliishadeen bay jirtaa laakiin asalku bal ha laba yidhaaho hala doorto iyadoo la hor socdo khaasatan ruuxii soconayay ayaa mudan oo fadli badan eh laakiin intuba axwaasheedu waa wada jaa-isba weeye waana halkan arrimo ay shuraaxdu ay sooba qaadaan xadثna شhaybان بن فروخ qال xadثna جرير yعni بن xاaزm qال xadثna نافع qال نافع mولى بن cمر weeye wuxuu yihi قيila لبن cمر in cمر ba waxa lagu yihi iنa abا هurayرaةa abا هurayra yqul wuxuu ku qowlaya oo bal halkan dee cidii ku tidhi inooguma sugna oo abu hurayra me de kaba maqashay hadalkani lakin riwaayaadka dambe inooguma imanaysaa qolooyin ama horta nin inooguma imanaya sunanta qaarkoodna waxaa dhacay nin kale ayaa isaguna dhacay oo arrinka ibnu cumar ku yidhi abu hurayrana dadkii kaba maqlay ahaa bal adigu waxa lagu yihi ina aba hurayrata aba hurayra yaqulu wuxuu ku qowlaya samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo man tabica ruuxa raaca janaazata falahu qiraad min alأjr qiraad ajri uu leeyahay fa waa eeg isaga ibnu cumar dee salaada markuu tukaduu laami jiray tani waa raacidii qabrigeeda loo raacayay aaska faqaala ibnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi aksara waa badiyey calaynaa korkanaga abu hurayrata abu hurayra waa axaadiisa riwaayaadkoodii oo dee nin xaafido ah xifdigiisu badan iyo waxyaalo badan oonay maqlin maqlay markaa maha isagoo beeniya taa ku tuhmaye waaba intaasoo dee qalad ka dhaco ama nisyaan kaba dhaco ama waxyaalo xadiis xadiis ugaba ekaado kol hadday riwaayaadku badan yihiin bay ujeedadu tahay haddana arrinkii sidii kumuu dayne fabacasa ilaa caaishata caaishuu cid u diray fasa'alahaa de waa waasidadii ruuxaas buu weydiiyo ciddii u dirtay baa usoo weydiisay riwaayantan ka dheer baana inoo soo socotay insha allah shaksigu inoogu sugan yahay uu diray fasadaqat way u rumaysay abaa hurayrata abaa hurayray u rumaysay oo caaisha abaa hurayre way u rumaysay arrinkii oo run buu sheegayaa bay jir faqaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar baa wuxuu yihi markuu ogaaday dee xadiis jira inuu yahay isaga laakiin ka qarsoona aanu ka warhayn laqad faradnaa waxaan ku gaboodfallay fii qaraariida kahiiratin qaraariid badan oo ujeedadu dee kol haddii aan ku kaaftoomi jiray inaan markan salaada u tukado aan hadho oon qiraad keliya xasilayo qiraad baba janaa kasta kastoon xaadire iga maqan yahay qaraariid badan walow dee aanu taa war u hayn haddana waa khayr kastay u raqabeynayeen ee ay ugu dadaalayeen wixii khayriyo ajrey maqlaan aanay u dayici jirin taas bay tahay oo wixii bay ka tiibuu ka qoomamoonaya u leeyahy waxyaalo badan ba ay dhaafay weli xadiiska duruqdu way noo socotaa وxadثnي محamed بن cabd للhi بن نmayr qاl xadثna cabdاللahi بن يزيd waa imaamkii mqriga ahaa weeye kitaabkana hore aynu usoo araragnay qal xadثnي xaywto xawana waa nin kaloo imaamo caabido ثقة xaywt بن shurيx la idhah isagana hore waan usoo aragnay qal xadثnي abu skrin abu skr wa adigu waxa weeyaan de abu skr kunyadiisa ayaa m ayaa tani tahay kole xumayd iبn khraad ayaaba la yidhaahaa xumayd ibn ziyad baan ujeeda abakharad baa la yidhaahaa waana nin isagana kole aynu hore usoo aragno kitaabka kol riwaayaad hore waan sooba aragnay can yaziid ibn cabdillahi bni qusaydin anahu xadaahu marka abasakr ayaa xadiidka wuxuu ka maqlay yaziid ibn cabdillahi bni qusayd ibn usamat alaythi o isagana kitaabka hore aynu ugu soo aragnay ninkaasaa u waramo abasakr buu ugu waramo wuxuu ugu waramay أن dاود بن cاmr بن سعد بن abي وقاص xadث xadث snadkiisu dheer yahay dad badan buu kulansaday waa ilaa sideed markan dee aan kolley aan ka tirino un aan kolley laba noomal yar siman aan mid ahaan iska dayno mr بن sd daud بن cاmr بن سعد بن abي وقاص xadث عan abيه daud بن cاmr oo sacd ibn abi waqaas u awow yahay abi camr ibn sacadna iskan war waa kan maantana ka warnay horena riwaayaadkiisa waynu usoo aragnay ayaa isagu uu maqlay kolley daa-uud ninkan hore umaynaan soo arag waana nin fiqa ah waana dadkii kolley sikaara taabiciin la mucaasarooday isku waktiga ahayn laakiin aragti saxaabo uu arkay umay sugnaanin xafnu xajarna qodada saadisa uu yidhah waa dabaqa ficlan atbaacu taabiciinta raggoodii waaweyneeda saabica un bay la simayin kay kagala duwan yihin way ka yar da-roonaayeenoo saxaabadii qaar ay arki kari lahaayeen ba haddii dee bal matsalan fursadeeda ay helaan ama ay makansadaan jirtay oo ay markaa taabiciinta kuwii ugu yaryaraa ay kaba mid noqdaan lakiin taasun baan u suurtogelin waa taas wasiqa lakiin muslim xadiiskan unbuu ku leeyahy wax kale kuma laha xadiiskan unbuu kitaabkan muslim ku leeyahy aabihii baanu ka warinayaa haddaba camir ibn sacad ba anahu kana qaacida waa fadhiyey cinda cabdاllahi ibni cumar cabdاllahi ibni cumar agtiisuu fadhiyey markaasoo in dee tadalaca waxaa soo baxay khabaabun nin khabaab la yidhaaho saaxibu lmaqsurati maqsurada saaxibkeeda ahaa khabaabkana kolley dikrigiisa halkan buu inoogu sugan yahay oo welibana xadiidkana dee waa runo inuu abu hurayre ka maqlay isagoo xadiidku ibnu cumar soo gaadhsiiyey oo ati aan lahayn markii hore naafic riwaayadiisa ibnu cumar baa lagu yidhi un bay ahayd waa kan ninkii abu hurayre intuu ka maqlay ibnu cumarna sooba gaadhsiiyey waa xadiidka abu hurayre bal markaa taas weeye maqsuuradana habeenkii intaynu jumco kusoo jirnay ayaaban eegno dee maqsuuradu markay aqalka dhexdiisa noqoto waa qurfo iska waasaco aada loo adkeeyey uno aqal dhexdii kuba sugan taa iyada masaajidda aan kuba soo aragnay sa tii dee mucaawiyaba uu ku tukanayey markii usaa ibnu yaziid iyo ay kuwada tukanayeen maalin jumcaha horena qisadeeda usoo sheegno anu ahayn waktigii hore dee markii mucaawiye khaasatan ninkii khaarijiga ahaa ee sayidina cali ibn abi aalibna waaba kuba dhintay habeen keliya waxaana wada dhaceen camr ibnu caasna mabuu soo bixin habeenkaaso ninkii kale halkiisa tukinaya la dilay waayo inay saddexdooda la wada dilaan baa dee lasoo goostay oo markaasaa midba magaaladii dee ay joogtay joogay buu u dhaqaaqay wakti keliya iyo maalin keliya salaad keliyana way ballansanaayeen haddaba intaa dabadeed ba qol yar oo markaa masjidka un dhexdiisa ama kolley dee safka daraftiisa laga dhisayo dee iyaguna ay gelayeen ama ciddii u gelaysa taas ayay ahaydba waa taa aynu hore soo maray barhkoodna yidhaaheenba salaaddu halkaa ma ku ansaxaysa mise kuma ansaxaysa iyo waxyaale ay siwari weydiinayeen hore aynu usoo aragnay taa wala maqsuuradii laakiin bal dee halkan uu ahaa halkan shuraaxda ama xasba dilaaci maana rag waxaan loogu nisbeeyey maqsuurada mafuraheedu ahayn jiray matu ah maqsuuradaasi te baan waxaa intaa wax dhaafsan imaka oo ka sheegi karaa ma jirte laakiin ka khabaab ninka isagu sidiisa barhkood suxbaabay usugeen oo qolooyinkan kutubta saxaabada dhintay barhkood baa saa daraadeed kutubtaa saxaabada sida ibnu mandeh iyo kuba daray waayo waa nin mutaqadim oo kolley waktigii jaahiliyadii wax soo gaadhay ama mukhadrama intooda kalena waa mukhadram bay leeyihiin oo kale waa nin dee baltaas ah muslimna halkan buu ku leeyahay baan nidhi waa nin markaa saxoodan ay usugeen barhkood baa mucaasaran ku kaaftooma qolooyinkaa dee kutubta saxaabada uriyo kol hadduu ninku waktigaa hore soo gaadhay mucaasara iyagoo ku kaaftoomay ba iskaga daran oo in badan mukhadaramiintaasi ee kutubtaa saxaabada qaarkood dikri bay ku leeyihiinba bal mukhadarabna waa la yidhi balo ninku waa taas lakin riwaayo kalu halkan noogu leeyahy ma jirto ninkaas baa soo baxo faqaala yidhi ya cabdالlahi بna cumar cabdالlahi بna cumarow alaa tasmacu miyaanad maqlahayn ma yaqulu abu hurayrata abu hurayra waxaanuu leeyahay oo malaa dee habaad naftiisaa gariibsaday oo arrinkan buu dee malaa fadliga badan iyo arrinta caynkaasa ayaa la weynaatay oo uu gariibsaday dee sad ibna cumarba uu gariibsan doono inahu samica oo wuxuu leeyahy abu hurayra inahu isagu samica waa maqlay oo abu hurayra wuxuu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu man kharaja ruuxa baxa maca janaazatin min beytiha waa halkii aan sheegayo a bixitaankii dee aqalka lagaba raacayay halkii lagu tukanayay la gaadhayay ayaabay tani keenaysaa fadligan qiraadkan isna inuu ku taab noqonayo man kharaja maca janaazatin min beytiha wasallaa calayha oo ku tukada uma tabicahaa raaca xataa tudfana ilaa laga aasayo kaana lahu qiraadaani min ajrin laba nasiib oo waaweyn oo ajriya ayuu yeelanayaayo kulu qiraadin mithlu uxudin qiraad kastaaba uxud oo kala yahay waman salla calayha ninka ku tukada uma rajaca laabma kana lahu min alajri ajri xaggii waxaa uga sugnaanaya mithlu uxudin isaga waa qiraad keliya oo uxud leeg dee isba ma yaro waa qiraad kaa weyn faarsala ibna cumar ibna cumar baa gariibsaday isaga naftiisii oo tani way kaba maqnayd markaasaa wuxuu diray khabaaban ilaa caaishata khabaab buu caaisha u diray yas'aluhaa xaal uu weydiinayo can qowli abi hurayrata abi hurayre qowlkiisa uu weydiinayo bal xadiidkan isagoo weydiinaya taasuu ugu diray uma yarjicu ilayhi waa markii hore aan nidhi laftigii hore waa kaa fabacasa ilaa caaishata fasa'alaha waa riwaayadii hore shayban ibnu faruq muslim sheekha u ahaa ciddii uu diray waa ta halkan xadiidka inooguma sugan bal markaasaa deeta muxuu yihi yasaluha can qowli abi hurayrata uma yarjicu ilay de markuu weydiiyo dabadeed si uu jawaabta ugu soo celiyo deeta uu soo laabmo oo fa yukbiruhu uu waramo maa qaalat wixii ay tidhi arrinkaasuu ugu diray waakhada bna cumara cabdullahi bna cumarna intii dee ninka uu sugayey ayaa kollayna ma dheerayno masjidkuu joogaa ne masjidkuu joogaa caaishana xujradeedii bay ku jirtaa markaasaa ibnu cumar qaaday qabdatan qabdo min xasbaai lmasjidi masjidka quruurxiisii kamida masjidku dee mana goglanayn cid baan ahayda quruurxii masaajidku qabdo intaas dee kafkiisa in laeg buu qaaday xataa markaa yuqalibuha isagoo rogrogaya waa gacantiisii un na taqliib fi yadi oo adigu dee arrinkanna waa kaba fikirayay istiqraabkana waa jira xasba ama quruurxii masjidka ayuu waxoogaa kaba qaaday in qabdoa markaasuu gacantiisii ku rogrogayay xataa rajaca ilayhi rasuulu ilaa ninkii uu diray uu soo noqday faqaala wuxuu yihi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi sadaqa abu hurayrata abu hurayra run buu sheegay fadaraba bnu cumara cabdullahi bnu cumar baa wuxuu ku dhuftay bilxasa markii horena alxasba iyo alxasa waa laba luqa un waa mid keliya waa wax keliya quruurixa aladi kaasoo kaanaha fi yadii gacantiisu alarda markii buu dhulkii iskaga saydhay uma qaala wuxuu yihi laqad faradnaa fii qaraariida kahiiratin waan ku gaboodfallay qaraariid badan bal waa riwaayaadkaynu soo maray sharxeeda waan soo ogaanay wixii kale meesha inoogu sugnaana waa taan aragnay ciddii riwaayana waxaa kuba timi abu salama naftiisu ibnu cumar inuu u sheegay oo bal markaa su-aashuna ay dhacday lakiin riwaaye axmed warinayay ayaa waxaa kuba yimi inuu abu markaa ibnu cumar ku yidhi abaa hurayra undur ma tuxadisu ya abaa hurayrata bal u fiirso abaa hurayra waxaad ku warramayso u sheeg markaas baa abu hurayra uu tegay baa caaisha dee gurfadeedii ama xujrada agteedii oo xadiidku weydiiyey dee an isagoo ayuu weydiye yihi ma maqashay rasuulka ilaah saa yidhi deetu ay tihi caaisha haabay tidhi markaasaa wuxuu yihi abu hurayra aniga rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh igamay shuqlen waxa weeyaan gars lwadiyi walaa safqu bilaswaaq alwadi waa timirta teeda yaryar alwadiyi alwadi maahdet waaa yar khaarijka kolkal de s bursaha alwadiyo waa timirta teeda yaryar oo ujeedadu beer aan lahaa oon beeranayo on kalba geed ka taagayo oon ilaashanayo in badan rasuulka ilaahay kaga maqnaanaya may jirin suuqyada on ka tijaaraysto taasna igamay shuqlinayno rasuulka ilaahay baan laazimayey kelimad maxaan u laazimayey kelimatan yucallimuniha aw uklatan yudcimuniha ama kelimo uu ibaro ama dee kolkol isaga waa ninkaa faqiirkii ala sufe ducmo ama uklo uu isiiyo taasoo ayaan dee tataa waa isagoo dee xifdigiisa iyo sa dee bal masalan waxyaalahan badani ugu suurta gashay muddadii yarayde dad badan oo saxaabadii kasoo horeysay aanay ugu suurta gelin de waana kan bal adigu kolleyna tay kuba jamciyaan waa isagoo dee bal ibnu cumar waa diraye dee bala haddana kulan kale oo uu hadalka kuba yidhi ama waktigaa horteedba haba noqote inay tani ahayde calaa kuli xaalin caaishana xadiidkii way la warisay waa fadligan dee janaazada oo kale ee la raacayo bal markaa dee abu hurairana waa kan inoo wariyeyba kollay saxaabo kale oo kala duwan oo iyaguna imaka waxa inoo soo socda thawban baa inoo socda bukhaari iyo muslim markaa caaisha iyo aba hurayre way isku waafaqsan yihiin muslimna thawban buu laba dheer yahay oo kale ilaa labiyo toban saxaabino kollay fadla salaati cala ljanaasa way wariyeen soo xaaf ibnu xajar uu yidhaha fatxi oo labiyo tobankaa isagoo meelahay ku kala sugan yihiin sheega toddoba iyaga asaaniidoodu waa asaaniida saxiixa shanna isagoo sheega meelahay ku kala sugan yihiin ayuu yidhaha asaaniidooda iyaga dacfi baa kuba sugan waa shan iyo dee toddoba lakiin labiyo toban saxaabi baa axaadiian fadla salaat cala janaasa ay kaba timiyo bal marka waxa weeye de fadligaa weyn weeye marka iman iyo ixtisaab loola yimaadana ajrigaa aad iyo aad u badan bu ruuxu mudanaya ay ta inaan la dayicin وxadثna محamed بن بشhاr qال xadثna yaحyى yعnي بn سعيid wa yaحyى بن سعيid القطان qال xadثna شhuعبة qال xadثnي qتاadة عن saلم بن أbي الجعد عن mعdاn بن أbي طلحة اليعmrي عن hوbاn mولى رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xadيثka sندkiisa kollay saddex taaبici baa ku wada sugan qتاade iyo saلم iyo mعdاn saddexaasaa ku wada sugan waxaana jirtaa in qataada waatan oo dee tadliis bay ku sifeeyeen oo kollay tadliis waa lahaayo waa lagu yaqaanayba laakiin marka ay noqoto bal shucba inuu qataado ka warinayo ee sida acmashiya aba isxaaq hadduu ka warinayana waa taas oo kale markii tadliiska lagu yaqaanay shucba sheekhadiisa ahaa axaadiisay tadliisiyeen kamuu xambaari jirin saa daraaddeed waxay idhaahaan ama ha cancaneeyeen ama yaanay cancanayne kol hadday min riwaayati shucba ay tahay ragga mudalisiinta ee sheekhadiisa waxay ku xambaaranta itisaalo isaga markaas waayo waxaanay maqalkooda ahayn samaacooda ahayd marka kamuu maqli jir kamuu warin jirin oo imaka cantan can sali bn abiljacdina xadiidka dee bal haddii xataa aanu saxiixa muslim kuba sugnaynba dararka ma keenteen walow dee axaadiisa labada saxiix dhacda in ay idhaahaan un iyadoo cantii leh waxay ku xambaarantahay inay meel kale samaacooda walow dee xusna danni ay tahay iyo dee iyagoo saxiix islaazimiyey bal markaa inay waxa weeyaan ku xambaarantahay inay samaacooda meel kale un iyo dari kale kuba sugnaaday haddaba in qaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi can thawbani mawla rasuuli lahi salى اllahu alayh wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala man sala calى janaazati rooxa janaase ku tukada falahu qiraadun qiraad baa usugnaaday fain shahida dafnaha falahu qiraadaani dafnigiina waa inuu dhamaysto alqiraadu mil uxudin waa xadiidkii aynu soo maray abu hurayre un buu laba mid yahay lakin xadiidkan muslim baa leh ka hore bukhaari iyo muslimba way lahaayeen waxadaثani ibnu bashaari qaala xadaثana mucaad bnu hishaami qaala xadaثani abi qaala muslim baa yidhi halkan oo kale xaiya baan kusoo arki jirnay qaalada muslim baa leh وxadثna بن المثنيna wa محamed بن مثنى ka horena محamed بن بشhاr ba in badana isagoo israaciyana waan arki jirnay qala xadaثna بن abi عadiyin isagna wa محamed بن ibrahim بن abi cadi عan سacيidi سacيidku waa in abi caruubo weeye وxadaثnي زhayr بن xرb qala xadaثna cafan qala xadaثna aban kulhm haddaba saddexan waa aban بن يزيد الcdاr سacيid بن abi caruba iyo dee markaa hishaam dathaway oo mucaad ibnu hishaam kasii warinaya waa saddexdoodaa buu sheegaya dhammaantood can qataadata bi hada lisnaadi milahu xadiidkii mid laba mid ah lakin wa fi xadiidi saciidi wa hishaamin saciid iyo hishaam xadiidkiisa waxaa ku sugnaa waa tii aan markii hore sii sheegayay ee aan lahayn riwaayadaa hore qiila wama qiraadaani qaa'ilka iyo maqululahogu midna kumuu caddayne lakin riwaayada thawbaan bay noo soo socotaay su'ila الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam can اlqiraadi rasuulka ilaahay baa qiraadkan la weydiiyey wuxuu yahay faqaala wuxu uhi mil uxudin uxud oo kale weeye dee kollay qiraadka halkan weeye imaka halkan noogu sugna laakiin meelaha kale qiraadadu kusoo arooreen sida kee ayga haysta dee sabab la-aan uhaysta ama rukso la-aan sharciga uhaysta oo kale iyo meelaha iyaguba waa nasiib ajri un laakiin maaha de mid kasta mitl uxud laguma fasirayo dee wax yar iyo wax badanba waa noqon karaay baabu man sallaa calayhi miatun shuficuu fiihi bal intan salaada janaasada ee fadliga adigu bal dadka iyo tirada iyo xasan labadan baa baan sii raacina xadaثana alxasan bnu ciisa qaala xadaثana bn mubaaraki qaala akbarana salam bn abi mudiicin can ayuba can abi qilabata can cabdillahi bni yaziida radiici caaishata caaisha ayay naas wada shaqeyn lakin waa taabici isaga taabiciintii dhaxaa can caaishata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal ma min mayitin ruux dhintay ma jiro oo yusali tusalii ay ku tukanaysa caleyhi korkiisa umat min almuslimiina kuwaasoo yabluguuna mi-ata boqol gaadhaya kulluhum dhammaantood yashfacuuna lahu ay u shafaaco qaadayaan oo ilaahay u baryayaan oo ilaahay u dembi dhaafo u naxariista ay weydiinayaan dee ducada salaadii waxa wey janaasada waxa ugu weyni waa duca meydka loo duceeyo xadiisna waxaaba dee markaa meydka ku tukataan faakhlus faaklisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeela waa muhimka weyn haddaba ducadna waa shafaaca dee kulluhum yashfacuuna lahu ilaa oo boqol ay ruux muslima ku tukadaan waxa weeyaan shuficuu fiih waa laga shafaaco aqbalaa ergadooda ilaahay ma soo celinaya o aqbalaya u naxariisanaya qaala wuxuu yihi qaailkan faacilka qaala waa salaam ibnu abi mudic weeye e salaam ibnu abi mudicna markii hore xadiidka ayub buu ka wariyay ayubna abi qilaaba abi qilaabana cabdillahi bn yaziid waana saddex taabici marka salaam baa nin kale u sheegayayo qaala muxuu yihi faxadatu bi shucayba bna alxabxaabi xadiidkan waxaan ugu warramay shucayb bn alxabxaab baan ugu warramay oon u sheegay isagoo dee sanadkiisana u sheegaya faqaala wuxuu yihi shucayb xadaanii bihi anas bnu maliki can nabiyi salى اllahu alayh wasalam markii hore xadiis caaishuu haabe wuxuu shucayb u sheegay inuu rasuulkii ilaahay waxa wey isagoo ka warinaya anas ibnu malik uu ugu warramay isagu kaba maqlay marka xadiidkii laba saxaabi baa warinaya waa caaisha iyo anas haddaan eegno salaam ibnu mudicne laba sanad buu yeeshay mid waa kaa caaisho gelaya oo isagii caaisho saddex baa udhexeeya midna waa sanadkan anas gelaya oo isagii anas mid keliya udhexeeya oo waa laba sanad oo kala caalisan oo midna deeg saddex ba ayub iyo abu qilaaba iyo ab cabdillahi bn zayd iyo cabdillahi bn yaziid saddexdoodaasaa imaka caaisha udhexeeya kan kalen se shucayb bn alxabxaab oo keliya ayaa udhexeeya caaisha macnaha way kala caalisan yihiin de xadiiskana macnihiisu bal waa kaas lakiin xadiid kale ay noo soo socdo markaasaan eegi doonaa isa jamcin doonaa baabu man sallaa calayhi arbacuuna shuficuu fiihi ruuxay afartan ku tukadaan ilaahay subxaana watacaala iyagana ergadooda waa aqbalaya xadaثna haarun بن macruف وhaarun بن سacيid الأyliي والwlيd بن شhujاع الsakuniy qal الwlيd xadaثnي وqal الآkخrاni xadaثna بن wهb mid isagu xadaثnي buu yihi midna xadaثna kollay dee farqiga labadooda udhexeeyana iyadoo laazim aanay ahayn ay istixsaan tahay soo sidiba ka caabiray واstaxsanuu لmfradi xadaثnي orki waxa weeyaan kii keli ahaa xadaثnي ayay de waxa weeyaan u jeclaysteen ama istixsaankaasun waana xaakim iyo hadaladiisii haddana waxay de ay leeyihin xadaanina keligii buu la joogay ibn wahab markaasoo isagoon cid kale la joogin buu xadaani yihi walow iyadoo lala joogo u odhan karaba taas labada kale se dee iyagoo dad kale ay la joogaan bu xadiidka ay kaba maqleen waa farqigay xadaani iyo xadaana ama akbarani akbarana ay dhahan weliba istixsaanaan saasaa mudan qala akbarana abu skri waa ninkii dhaweyden soo haynay xumayd can shariik bn cabdillahi bn abi namirin can quraybin mawla bni cabasi can cabdillahi bni cabasi anahu maata bnu lahu inan cabdllahi bn cabaas dhalay baa dhintay biqudaydin meesha qudayd la idhaaho aw bicusfaan waa laba meelood oo makiya madiine udhexeeye laakiin qudaydna dee cusfaan baa xagga maka u dhow halkaa meed ahaan adigu meel buu kuba dhintay faqaala wuxuu yihi cabdllahi bnu cabaas ya quraybun quraybow undur eeg majtamaca lahu waxa usoo ururay ee min annaasi dadka kaba mida bal tirada intay leegihiin iisoo hubso dadka yimi ee salaada si ay ugu tukadaan yimi usoo eeg weli intaan meydkii lasoo saarin kollay ma buu ka cabiro man kama cabirinoo dee cadad iyo tiri ujeeday imaka oo de waa tiradii iyadna de waxa wey hayr caaqila macnaha waa tirada soo ururtay ee dadka kamida bal eeg qaala wuxuu ihi fakharajtu waan baxay kurayb baa odhanaya faida naasun wuxun baaban arkay dad qad ijtamacuu lahu dad inay soo urureen faakbartu waan u sheegay faqaala wuxuu igu yihi taqulu hum arbacuuna taqulu miyaad u malaynaysaa wey miyaad o odhanaysaa macnaa miyaad u malaynaysaa hum iyagu arbacuuna afartan weeye wy oo waxa weeyaan kolley taqulu de bimacnaa tadun way u timaadaa halkan de warow miyaad taa odhanaysaana aan ku fasiri karno lakin taqul oo bimacnaa tadun oo taasoo bal dee kutubu naxwiye oo ta kuba sugan oo ah de inay markaa afcaashan afcaalulquluub oo kalena ay la camal markaa noqoto oo labadii mafcuul qaato mada mata taqulu lqulu sara wasima yaxmilna uma qasima waqasima sida beydka ay shaahidka usoo qaadanayeen oo kale bal markaa ma waxaad odhanaysaa ama ad u malayn ba afartan mayin qaala nacam ha qaala wuxuu yihi akrijuu haddaba meydka soo saara fa inii anigu samictu waxaan maqlay wuu ka maqlayba kan maha waasilo maraasishiisii maaha rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam yaqulu ma min rajuli nin ma jiro muslima muslima oo yamuutu dhimanaya oo fayaquumu ay istaagayaan calى janaasatihi janaasadiisa korkii arbacuuna rajula afarta nin laa yushrikuuna billahi shayan aan ilaahay waxba ugu shariig yeelayn ilaa waa afartan nin oo muwaxidiina hadday isagu isu taagaan ay ku tukadaan weeye salaadii janaaso shafacahum allahu fiih ilaahay shafaacadooda iyo ergadooda wa aqbala oo u dembi dhaafaa wa fii riwaayati ibni macruufin haarun ibni macruuf riwaayadiisa maxaa ku sugnayd can shariik ibni abi namirin can kuraybn can ibni cabaas waa wax kaleo isbedeli ma jirta waa adigu ihtimaamkii iyo diqadii muslimun ee qolooyin kale maxaan ku saarayna can shariik ibni cabdillahi ibni abi namir isagu laakiin riwaayadiisa maxaa dhacay shariik ibni abi namir oo awowgiiba u tiiriyey un kuwa hore maxaan ku saarayna kuwa kale can quraybin mawla bni cabaasin kuwana mawla bni cabaas laftigiisa may jirin can quraybin buu yihi halkaa hore can cabdillahi ibni cabaasin ma yidhaaheen qolada kale isagu muxuu yihi can ibni cabaasin waa intaa weeye lakiin sanadku waa kii oo kale una waa alfaadaha iyo xaggan tasmiyada yimi waana diqadii muslim bal labadii baabee isugu keen xigay waa inoo dhamaadeen mid xadiidka waxaa inoogu sugan boqol ruux oo muslimin ruuxa ama boqol nin on dee muwaxidiin oo muslimiin ruuxay kuba tukadaan in ilaahay shafaacadooda iyo ducadooda u aqbalayo midna afartan macnuu waa mid oo shafaacadii waa la aqbalaya midna waa boqol midna waa afartan marka riwaayo asxaabu sunan ay wariyeenna waxaa kuba yimi ruuxa saddex saf ay ku tukadaan waa halkan dadku markay yaraadaan ba dee saddex saf laga dhigayo saddex saf ay kuba tukadaan in iyadiina dee shafaacadoodii la aqbalaya asxaabu sunan ba iyaga kitaabkeena kuma sugna marka culimada qaarkood waxay kaba dhigeen waana sanu nawowi qaadiciyaad kaba soo naqlinayo hadihi axaadiiu kharajat ajwibata lisaa'iliina sa'aluu can dalik iskhilaafkan waa su-aalihii la weydiiyey rasuulkii ilaahay kala dunaa un baabay jawaabtooda ahayd oo dee balkaa midkood muxuu weydiiyey bal ka waran haddii boqol ruux ruuxii ay ku tukadaan waa shafaacadii waa looga shafaacadooda waa la aqbalaya mid afartan hadday ku tukadaan shafaacadoodii waa la aqbalaya mid saddex saf oo ujeedadu sida dee bal masalan axaadiis ahayd maxaa ufadli badan oo kale islaamnimo iyo acmaal mi maxaa camal ufadli badan ee jawaabahay kala dunaadeen waatay ku jawaabeen taasi oo bal masalan taas bay ahayd waa qaadiciyaad iyo kolley markaa qordobi iyo nawi ba wuxuu leeyahay halkan raximah llahu tacaala waxaana suurtagala arrinku inuu si kalaba yahay oo ah rasuulka ilaahay markii hore waxaa loo soo waxyigii ugu yimi in boqol ruux shafaacadooda ilaahay aqbalaya hadday ruuxii kuba tukadaan tii buu dadkii gaadhsiiyey haddana fadligii ilaahay baa ziyaaday tiradii baaba hoos u dhigantay afartan ruuxay ku tukadaanna shafaacadooda in la aqbalayo ama saddex saf ay kuba tukadaan xataa cadadkooda afartankii ha kaba yaraada sada saf kolbay afartankii ka badnaanaya amba ama masaajida waaweynka kolbay dee boqolkiiba ka badnaanayaani bal adigu taasa haddana waxyiguuba yimi o markaasaa tiina uu ku warramay oo kolleyna waa waxyaalo habkaa lagu jamciya had iyo goor markay meelo sanan yimaadaan waa duruq ay maraan ay noqoto markii hore dee sibaa waxyigu ugu yimi tiibuu dadkii soo gaadhsiiyey haddana ilaahay naxariisti iyo fadligiisii baaba intii in ka yari hadday shafaaco qaad yihiin ay u ducaynayaan meydkay ku tukanaya ilahay kaba aqbalaya tiibuu kuba warramay arrin kalaa jirta oo iyadna halkan sharaxa iguba sugan oo ah iyadna meelahan oo dhan waa jawaab iyaguna ay kuba jamci ay ku jawaabaan ay kuba jamciyaanoo arrintu marka boqol la yidhaa iyo markan afartan la yidhaa iyo saddex safiya la leeyahay waa mafhuum cadad horta eeg waa tiro inay laftigii manduuq ahaa isaga waa boqol hadday ku tukadaan kaas midna waa afartan marka waxaa mafhuumkii noqonaya boqol hadday ka yar yihiin xukunku inaanu taa noqonin afartan marka la yidhaaho iyaguna marka wuxuu keenaya mafhuumkiiba kii kalu khilaafaya oo afartanoo dee wuu kaba yaraanaya mataas marka arrimahani waa cadad mafhuumkii ee kutub lusuulla taas in badan oo usuuliyiinta kaba midi kollay meelo dee cadadku iska muctabar noqonayaana waa jiraaye laakiin waxay yidhaahaan mafhuum lcadad gayru xuja tiro ujeedadu xadiidkii aan boqolkaasaan ka qaadanay laakiin kama qaadanayno un in boqol hadday ka yaryihiin xukunku isbedelayo naskii kalen helaa ayun baan ku camal falaynaaye kama qaadanayno halka intan mafhuumu yeelay inaan idhaahno sida mafhuumkii sifada iyo dee mafhuumkii adigu shardigoo kale iyo inaan markaa taas dee marka aan wax kaloo bedelaya jirin halkaa aan xukum kaba binayno ee mafhuum lcadad kayru xujo taasna in badan oo usuuliyiinta kamida ayaa qowlkoodu ay yihiinba bal markaa dee maxay noqon haddii aan taan idhaahno intaba waa macmuul kan manduuqiisi baan qaadanay kan kalena manduuqiisa hadduu inoo yimo mafhuumkii kaa ka duwan kol haddaan idhi xujo maha ee isagina waan kuba camal falaynaa markaa shafaacadii maxay ku xasiliba saddex saf ama afartan baa labada kaba yar kolba ki yar shafaacada way ku xasilaysaa adigu muhimku waa fadligaa ilaahay dadkii dee mu'miniinta ee walaalkoodu ducaynaya ku tukanaya ilahay waa kaba aqbalaya weye allah subxaana watacaala alaa aclam bal waxaa jirtay kollay qofa igu soo noqnoqdaa jiro beryihii hore marka dee uu